walaal cabdixaafid oo horta ina lillahi wa inna ilaahi raajicuun masiibaa ka dhacday maanta dalka faransiiska gaar ahaan magaalada lyon lyon waxa weeyaan magaalo ku agdhow oo ay xukunto oo ladhahdo fonvla oo dadka islaamka ugu badan yihiin weeyaan iyo soomaalidu xaafadday ugu badan yihiin marka abaaro saddexdii habeennimo ayuu dafku qarxay marka khasaaruhu guud ahaan waxa weeyaan waxa wax ku waxyeeloobay sida ilaa iminka la la ogyahay dad ka soo jeeda comor comoros iyo turki soomaali iyo iyo carab waa tahay waxaa la sheegay inay ku jiraan dadkaasi qoys soomaaliyeed maxaad nagaga kordhin kartaa walaal waxa waa dadkaa waxa ku jira qoys soomaali ah waxaan idinka waxa horta qoysku waxay ka koobnaayeen toban qof bay ahaayeen hooyada guriga joogta iyo sagaal caruur sagaal adigu waalidka marka laga yimaado sagaal qof oo kale ahaayeen oo caruur ah marka ilaa iminka horta waxaa la laayahay in hal inan baa la arkay taswiirtiisa isagoo dhaktarka yaalla laakiin dowladdii baa iminka gacanta ku haysa oo tiri robood rasmiyaanu soo saarayna maadaama khasaare balaanin dhacay laakiin waxaa la xaqiijinayaa ilaa iminka inay hooyadii geeri tahay baa la xaqiijinayaa inkastoon la hubin laakiin warka rasmigii wuxuu soo baxayaa ilaa lixda galabnimo meelahaas ayuu soo baxayaa uu ku soo baxayaa idaacadda faransiiska iyo horta faamiligaa la siinayaa aabihii qoyska oo mar dhoweyd yimina wuxuu noqonayaa ka ugu horeeya warbixinta la siiyo marka warka rasmiga wuxuu soo bixi doonaa mar dhow wuu soo bixi doonaa waa tahay laakiin waxaynu ognahay in qoys soomaaliyeed oo sagaal qof iyo waalidkii ka kooban in ay ku jireen sartan uu dabku qabsaday lana filayo in ay hooyadii dhimatay saas baa iminka la aaminsan yahay
walaal qoysku waxay ku jireen horta dabaqa afraad sartu waxay ka koobnayd toddoba dabaq bay ahayd markaa sarta afraad bay ku jireen markaa dabku dabku wuxuu ka qarxay dabku muu hayn accident dhacay muu hayn wuxuu ahaa dab la shiday buu ahaayo ciyaala suuq baa ku shiday meesha kuwan ciyaalkan xaafadaha ciyaalkan ciyaal xaafadeedka le ayaa dabka shiday kuraas iyo waxay meesha dhigteen deetna sidaasuu hoostuu ka soo qarxay dabku markaa wuu soo fuulay markaa hooyadu sida la xaqiijiyey daaqadda iyadu ka booday markaa dhowr caruurina way ka daba boodeen markaa horta hooyada waa sagaal caruuray ahaayeen iyo hooyada markaa hooyadu waxay qofka ugu horreysayba daaqadda ka booday markaa boolisku way diideen in loo dhawaado oo waxay ku xidheen bahal bay ku xidheen markaa looma soo dhawaanayo bay dhahdeen markaa dee dhakhtarkii un baana si rasmiya u xaqiijin kara geerida mugti ilaa imika si rasmiya looma sheegi karo laakiin waxaa loo badinayaa inay geeriyootay waa tahay waxaa kaloo iyaguna jiro reer turkiya oo ay reerkaas soomaaliyeed ee deris ay ahaayeen iyagana dabku gaadhay iyaga wax ma ka og tahay walaal reerka turkigaahi waxay ku noolaayeen iyaguna dabaqa saddexaad ayay ku noolaayeen waayo dabku hoostuu kasoo baxayay marka waxay ahaayeen laba laba waalid oo waayeelah iyo ubad ay dhaleen laba ubad ay dhaleen bay ahayen markaa waxaa loo sheegayaa inay dhammaan iyo turkiga qoyska islaamka ee turkiguna ay meesha ku halaagsameen
waa tahay allah u naxariisto intii dhimatay maxamed waxaad sheegtay in dabkan aanu si kama-a u dhicin ee ay dhalinyaro shiday maxaynu taa ka ognahay bal wixii wax faahfaahin ma naga siin kartaa walaal xaafadaha xaafadahan islaamku u badan yahay sheer waxaa jira marmar baabuurta layska wada gubaba gebigeedaba marka inkastoo riboodkii dee rasmiga ahaa aanu soo bixin oo ankeedkii weli waxaan baadhistii la samaynayo xitaa oo de baadhista ay qaadanayso laakiin warka ehelka xaafada iyo ehelka jaarku ay soo saarayaan waxa weeyaan maadaama ay dhaxan tahay ciyaalkii xaafadda ku noolaayo dee dadkan daroogada iska isticmaala saqda dhexe iska soo jeeda ayaa hoosta ku shitay ayaa dab ku shiday taasaa sababtay inuu inuu dabkani qarxo